horta waan kuu saxee maxamed halkaa aad leedahay waa xuseen weeye casuumadaas maxay ahayd dee shalay waa tu garaad kuid garaad jaamaca cali marka si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey oo gobolada ismada gobolada bari iyo dadweynaha gobolada bari iyo jaaliyada dubaansa ee joogta iyo maamulka puntland oo arrintaas dee qayb ka qaadanaya isaguna si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey waxaana loo soo gudbiyey hotel weyn oo ku yaala magaalada boosaato waanadaama kabacdi ismada gobolada gobolka bari oo dhammaantooda waxay garaadka u qabteen maanta xaflad ay kusoo dhiyaan dee wada waraysi iyo talooyina lagu kala qaadanayo xafladaasi maanta ay dhacday si wanaagsan baana xafladaasi u dhacday xafladaas balaaran ismada dadka layaaba runtii ismada gobolka bari aanay u kala harin yani markaan waxaan filayaa ndra boqorka ayaa maqnaa inta kale way joogeen waxaa kaloo kasoo qayb galay maamulka wasiiro fara badan uu kamid yahay wasiirka ganacsiga wasiirka badkadaha wasiirka xogeenka ganacsiga wasiirka xogeenka amniga qaranka madaxweynihii hore maamul goboleedka puntland jenaraal cabda muuse aqoonyahan fara badan ganacsato fara badan xildhibaano fara badan oo puntland ah ayaa kasoo qayb galay dan lagu qiyaasay ilaa laba boqol oo qof ayaa kasoo qayb galay ismada dhammaantood halkaa way ka hadleen wasiirada way ka hadleen intaa markay dhamaatayna kabacdina garaadka warkii qaas ayaa qaatay hadalkii wuxuuna ka warbixiyey socdaalkii uu ku marayay dibadaha wuxuu kale ka warbixiyey shirkii nairobi shirkaasoo ahaa shirkii beesha asafi ku yeelatay nairobi shirkaa iyo go-aamada kasoo baxay buu garaadku markii sharafkii uu uga warramay wuxuu kale oo ka warramay wadciga maanta lagu jiro iyo wixii ka doonayo ayuu ka warramay marka si wanaagsan bay u dhacday dee sidaas u dhacday waxayna xafladaadi aada u wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan waxaa jirta in hotel baan roob ay ka dhacday xafladaada ballaaran oo kasoo qeyb galeen ismada golaha wasiirada shacab weynaha aada u badan oo ku dhaqan magaalada boosaaso qeybyada kala duwan ba haate ma jireen kulan gaara oo aad yeelateen ka ganacsatada gobolada soo horsaray gacayn iyo garaad jaamac garaad cali xilligan ku sugan boosaaso maanta iyo kulan gaara ma yeelateen
ha waanu yeelanay xaflada ka hor baa ayaa garaadka la sameeyey jaaliyada ku nool magaalada boosaaso maxaa u kala hadlaa maxaad ku hadasheen
oo ay kamid yihiin ganacsatada aqoonyahanka waxayna ka wada hadleen de wuxuu warsan ka siiyey shirkii ka dhacay nairobi iyo dee socodkiisii dawadaha uu ku marayey waxayna ka iska wareysteen shirka ka dhici doono howl howl laba iyo labaatanka bisha kabacdina waxay ka wada hadleen de wixii la yeelaye ee hadda kabacdi la yeelayo duruufaha dee gobolka ka jira iyo waddanka taagan arrimahaasay ka wahadeen wa dhamaana way soo afgarteen maanu shirkaas ku dhamaado garaadku markii uu ka hadlayey dhalindhalo shirkii lagu qabtay magaalada nairobi muxuu ka kaga hadlayay halkaasi markuu hadaladiisi ka jeedanay maxaa hadaladii kamid ahaa
waxaa kamid ahaa hadaladiisii shirkaasi inuu nairobi kacay inuu ahaa shir ay yeelatay beesha s una dhan tahay ay kagala tashanaysay dee danaheeda gaar ahaan gobolka sool oo dee la haysto oo marka qodobadii shirka kasoo baxay iyo wixii kasoo baxay iyo siduu u dhacay ayuu ka warramay wuxuuna halkaa ka sheegay in shirka ay kasoo baxeen laba qodob oo ah yani sinaanta sorry midnimada beesha iyo in dhulkii dee dhulka maqan la xoreeyo iyo in de sidaa laysku raaco oo laysku afgartay buu ka warramay markaa sidaasuu uga hadlay shirka oo uu dee dadkii ku cadeeyey dhinaca kale n wuxuu garaadka kusii jeedaa magaalada hollow halkaasoo la filayo inuu ka dhaco shirku ay soo yeelanayaan kaaba laba iyo hal muxuu ka yidhi shirkaas maxaa laga hadlayaa garaadka ma sheegay ma- maanta buu idiin sheegay
markaan shirkii ku noqdo wuxuu kaloo ku sheegay dee in shirkaa go-aamada kasoo baxay iyo hogaankii lagu doortay ay si wanaagsan dee dadkii uga qanaciyay oo oo dee uu uga warramay shirka markuu ka hadlayo hoolhool wuxuu dee sheegay in shirkaasi uu hoolhool ka dhacayo laba iyo labaatan sana bishana ka dhacayo una yahay shir ay isku wareysanayaan ismada gobolada sool iyo sanaag wixii kasoo baxaana markaa loola soo noqon doono dee bulshada kale ee sool iyo sanaag iyo cayn iyo bulsha weynka dee gobolada weynka Een, wa- dad badan baa ku jira qaadka ku dhegaysanaya een, garaadka marka maanta boosaaso een, dadweynaha badan kala hadlayay ismaha haato siyaasiyiin haato wasiire haato dhinacan kale dadka kale aan SSC ahayn garaadka maxay u sheegeen oo garaadka maxay kala hadleen arrimaha een, een, ama madaxweynihii hore dowladda puntland ha haato janaal cadda muuse ama ismada gobolada bari ha haato ama wasiirada ha haati iyana maxay sheegeen bal mani laba dabaldola noo taabo
horta dee xafladda soo dhaweynna way hayd garaadkana lagu wareysanayay markaa dee garaadka warbixintii laga sugayay wuu dhiibay Eh, wixii dadka la gudboon iyo waxa la yeelayana wuu kala hadlay dee raacdo oo kale haddaan kasoo qaado wuu hadlay Eh, wuxuuna ka hadlay eh, mustawaha garaadka iyo sida ay usoo dhaweeyeen iyo sida garaadka dee uu garaadkii een, een, een, uu yahay dee beelaha wuxuu ka oo ka warramay een, arrintii dee arrinta gobolka oo uu eedeedii qaatay oo uu yidhi anigaa eedeeda dee lahaa Een, runtiina dee saas u hadlay aboajes inkastoo aanu bixin laakiin wuu ka hadlo wuu sheegay marka cadda muuse ma yidhi dowladda hadda jirta ee madaxweyne furla oo d- madaxweynaha ka yahay een, een, waa inay soo celisaa gobolkaasi muddada dheer maqan maamulka hargeysa gacanta ku hayo
wuu taabtay wuxuu yidhi anagu waanu ku guuldarraysanay inaanu soo celinno laakiin dee hadda waxay u taallaa dowladan cusub ee dee faroolay u taallaa waxay iyadu dee ka yeelaysa waxaanuna ku garab taaganaha dee inay soo celiso dhinaceena ka aan jaalidaha aan dadkeena boosaas ku dhaqan ganacsatada ah aan wadanka dibadiisana ku dhaqan weliba adigu aad ugu magaca dheer tahay ilaa een, dubai ilaa m- wadamo ka- kale aad ganacdiid badan leedahay kulankan maanta la yeeltay garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee beelaha soo sanaaga caysaba aragtaan maxaase idinku waxa furiina aad garaadka u gudbiseen
Een, anagu dee awalba waanu la soconay shirka een, nairobi ka dhacay waanu la soconay qodobadii kasoo baxay waanu la soconay wadciga ka jira een, dee gobolkii waanu la soconay dhibaatada gobolkii iyo ka jirta dee s c waanu la soconay een, waxa loo baahan yahay dee in la qabto loo baahan yahay garaadkuna intii ayuu dee een, isna een, faahfaahiyey oo uu ka warbixiyey waxaanu isla qaadanay dee wixii ee taagan ee la qaban karo ee loo baahan yahay in la isla qaato ciddii een, kale ee aan hawshaa dee awal la socona lala socotiyo Ee, sidaasaan isla qaadan
ugu dambayntii sidee u arkaan shirkan haatan lagu wado een, inuu ka dhaco howlhol ganacsatadiina ahaan iyo aqoon-yahaniintiina dhibka weyn ay ka hashato laascanood haystadeeda oo dabcan marinkii weyn ay idin yahay arrimaha sidee u aragtaan iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadkan een, ku dhaqan gobolka sool iyo qarxyadan soo taraya iyo dalalkan qorshaysan ee ka dhacaya gobolkaasi haddaan su-aashaad adoo ka faa'iidaysanaya waraysigan khaaska ee aad siinayso een, website-ka ceegaag online
Een, ee, shirkaasi waa u- dee waxa weeya sida garaadkuma sheegay waa shir ay isku wareysanayaan istimada een, gobolada s c istimadii ka yimid shirkii nairobi ee dibadaha soo maray iyo istimadii gudaha ku jiray baa isku wareysanaya dabacdina waa lagu tashanaya isku mawqifna waa lagu qaadanaya wixii kasoo baxaana markaasaa bulshada loogu soo gudbinaya shirku sidaa weeye Een, arrimaha laasaxood ka dhacayaana waa dee arrimo ay dhaleen een, qabsigii gobolku een, dee la qabsaday dhibaatadii shacab jirtay Een, xaqiiqada ka jirta ee gobolku waxa ay tahay arrimahaasaa dhalay dee wa- haddii aan een, gobolku sidiisa kasoo noqon oo aanay nimankan ka bixinna dee way taagnaanaysaa waxaa laga yaabaaba dee inay sii socoto oo dee dadweynaha dhibaatada loo geystay iyo duruufuhuba ay sii kordhaan xuseen maxamed xuseen aadan dhalandool oo ku sugan boosaaso oo ah ganacsatada ganacsatada ka mida gobolada s c ka soo jeeda oo maanta nooga warramayey casumaad ay u fidiyeen qaar ka mid aysima ganacsatada guud ahaanba ku dhaqan magaalada boosaaso oo ismayn garaad jaamac garaad cali ceegaag online ayuu waraysi khaas siinayay aada ood mahadsan tahay mudane waraysigan khaaskaasi ceegaag online
waad mahadsan tahay